bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay akhyaartaana dhegaysataa ay caawa waa habeennimo axad ah isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabweyne laga helo qodobbadan oo caawa barnaamijkeedin kugu soo gudbin doono islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay saameynta uu garoommada diyaaradaha iyo weliba goobaha kale uu ku yeeshay roobabkii mihigaanka ahaa ee ka da-ay magaalada beledweyne ee goba aan idhaaday guud ahaan soomaaliya hadda waxaan nala wadaagi doonaa wasiirka howlaha guud ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey saameynta sida weyn uu ugu yeeshay garoommada iyo weliba goobaha kale ee muhiimka ah roobabkii mihigaanka ahaa ee watay daadadka elnino ee ku dhiftay qaybo badan oo ka mid ah dalka caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shiri dib heshiisiineed ku soo gebagabeeyey degmada diinsoor ee ee gobolka baay haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey shirkaasi uu madaxweynaha koonfur galbeed uu kusoo gebagabeeyey degmadaasi diinsoor qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya oo qaaday tallaabo cusub oo daba socto heshiiska golaha wadatashiga qaran kadib shir maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka caawa ayaanu idila wadaagi doonaa warar iyo macluumaad arrintaasi ku aadan waxyaabaha kale aan idila wadaagi doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono maxkamadda racfaanka oo maanta u fadhiisatay dhegaysiga garmaqalka labaad ee dacwad loo hayso saraakiil ku eedeysan arrimo la xidhiidha musuq maasuq caawa ayaanu idila wadaagi doonaa dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay gurmad ay gaarsiisay doolow iyo kismaayo oo ka tirsan maamul goboleedka jubbaland ee soomaaliya caawa ayaanu warar arrintaasi ku aadan idiin soo gudbin doonaa haddii uu rabbi raali ka noqdo qodobadaas iyo qodobo kale iyo waxaynu ugu soo korrintoon wareegga ku guda jirnay aad caawa barnaamijkeenna kaga boga doontaan haddii rabweyne weydmo waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan waa hagaag dhegaystayaal mar kale habee wacan wanaagsan ayaanu dileenahay meel walba waad joogtaan raadiyo dalsana magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan muujada heerka dhirirkiisu yahay kow iyo sagaashan dhibac shan magaalada safamkaas oo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale famkuu gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa ee wararkeena caawa dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka warbixisay khasaaraha kala duwanaa ee ka dhashay roobabka iyo fataadyada ee ku dhuftay ee ama fataadyada daadadka watay ee ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalka Ee, wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta shir jireed u qabtay wariyaasha ayaa ka warbixiyey saameynta ay reebeen roobabka iyo daadadka wadda ee ka daaya qaybo ka mid ah soomaaliya
tan waddankeena waxaa berigii ugu dambeysay ka da'ayey roobab laxaad leh oo sababay fatahaado iyo khasaare naf iyo maalba leh Een, nimcada ilaahay ee da'day dhibaatooyin badan baa ka soo gaadhay shacabka iyo hantidoodii iyo hantida een, guud ee dowladda haddaba waxaa maanta een, aan rabaa inaan idinla wadaago khasaaraha ka soo gaadhay roobabkaas iyo daadadkaas een, kaabayaasha dhaqaalaha sida shidadka buundooyinka oo lafdhabar u ah dalkeena iyo shacabkeena Een, sida aynu la soconno isbeddelka cimilada awgeed saameyn weyn oo ay sababtay isbeddelka cimiladu ayaa waxa uu een, raad weyn ku yeeshay dalkeena waxaad la socotaan in muddo yar gudaheed marna abaar ba'an iyo roob la'aan iyo biyo la'aan een, inagu dhacayaan in yar kadibna roobab iyo daada laxaad leh taas waxaa keenay isbeddelka cimilada oo adduunka oo dhan ka jira soomaaliyana si weyn u saameeyey Een, sababa ay ka mid yihiin dadkeenna oo u nugul dhibaatada maadaama in badan ay jireen dhibaatooyin een, xagga dhaqaale xagga amni oo ay soo mareen ummaddani oo aanay u diyaarsaneen meelaha qaarkood dhibaatooyinka sida daadadka iyo abaaraha Een, marka aynu ka hadlayno dhibaatada soo gaadhay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaynu u kala qaadaynaa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta waxa ka soo gaadhay inaan halkan warbixin yaroo kooban idinkula wadaagno wax- warbixintaas oo aan ka wada shaqaynay maamulada iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah een, dowladda federaalka wasiiradooda howlaha guud oo aan ar- runtii aad uga ammaanayo qaabkay uga shaqeeyeen intii hadda dhibaatadu socotay iyaga oo sameeyey inay soo ururiyaan xogaha dhibaatada gaadhay maamul kasta iyadoo ay weliba soo wajahayaan een, dhibaato ah inaan la gaari karin meeshii ay wax ka dhaceen waddooyinka qaarkood ilaa iminka biyaha fadhiya buundooyinka qaarkood way go'een qaarkood een, roob ba'an baa ilaa iminka ka da'aya sidaa awgeed gaadiidkii ma mari karo marka kooxihii wasaaradda howlaha guud ee federaalka iyo maamul goboleedkaba ilaa hadda umay helin fursad iyo jaanis ay ku aadaan meelaha si ba'an waxyeeladuga soo gaadhay haddana iyadoo taasi jirto waa la dadaalay annagoo iskaashanayna wasaaradaha howlaha guud ee xubnaha ka ah dowladda federaalka inaanu idinla wadaagno warbixintan kooban Een, tusaale ahaan jubbaland marka la isku daro kilomitir tiro ku dhow oo ka mida waddooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxyeele ka soo gaadhay waxaa waxyeele soo gaadhay oo burburay een, jidad iyo waddooyin ka mid ah kuwa dhex mara kismaayo iyo gobolka gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose halka buundada baar dheere gebi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida doolow farwaamo jamaame iyo qaar kaleba ay halis ugu jiraan inay go'aan ilaa haddana biyihii fadhiyaan jubbaland marka la eego gobollada diyaaradaha ama gegada diyaaradu ka kacaan waxa iyaguna burburay oo aan shaqaynin goromada qaarkood sida baardheere iyo doolow galmudug waddooyinka magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb iyo guraceel qaar ka mida waxyeelooyinbaas ayaa soo gaadhay oo biyihii ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan Een, buundada saqiiro ee ku taalla waddada isku xirta hobyo iyo gaalkacyo ayaa ku burburtay roobkii laxaadka lahaa Een, hirshabeelle marka la eego hirshabeelle waddooyinka galsaalo jidka jowhar iyo airboodka u dhexeeya waxaa soo gaadhay burbur xoogan Een, hirshabeelle ilaa boqol iyo lixdan kilomitir oo ka mida waddooyinka waxaa soo gaadhay dhibaatooyin garoonka magaalada beledweyne ilaa iminka biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqaynayo Koon- koonfur galbeed marka la isku daro tiro ku dhow saddex boqol iyo konton kilomitir oo waddooyinka guud ahaan maamul goboleed koonfur galbeed dhex mara dhibaato iyo burbur ayaa soo gaadhay waxaanay kala yihiin sida waddada embareso waddada xudur iyo waddada bardaale oo haddeer isku socodku istaagay sidoo kale waddooyinka magaalada baydhabo dhexdeeda iyo afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaadhay buundada baydhabo biyuhu waa kor mareen Een, dhibaatooyin badanna way soo gaadheen garoonka magaalada baraawe dhaawac ayaa soo gaadhay marka baydhabo waa waxaan odhan karnaa een, maamul goboleedka een, koonfur galbeed waa waxaa soo gaadhay marka la eego dhibaatadii ugu badneed xagga waddooyinka puntland waddada isku xidhan qarne iyo garowe roobku waa uu saameeyey iyadoo sidoo kalena biyomareenadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xidhmay goromada qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabaya ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaadhaan gobolkan banaadir aynu joogno ilaa xalito rooba waaweyn ka da'ayeen waxa dhibaatooyin ay soo gaadheen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka een, waddooyinka kilomitir afar ceelgaabta galaxy waxaa iyaguna halis ku jira labada buundo ee xamar jajab Een, waa warbixin kooban runtii nimcada ilaahay ayay dhibaatadaas ka dhalatay waana qadar ilaahay waxaan een, tacsi u diraynaa shacabka soomaaliyeed wixii ku dhintay ku naf waayey een, wixii hantida kaga luntay ee, kaga burburtay igana sidoo kale waa ka tacsiyadaynaynaa waxaan baaq u dirayaa een, ganacsatada qurba joogta runtii inay dhibaatadaas ka gaadhaan ummadda soomaaliyeed in badan oo dowlad la'aani ka jirtay waxay ku badbaadi jireen ganacsatadooda qurba joogtooda maantana kaalintii looga bartay waa laga rabaa inay wax ka qabtaan waxaan uga digayaa shacabka soomaaliyeed inay degaan weliba baryahan dambe caadi noqotay meelaha biyomareennada taas waxay sababtay in dadkii oo iska degan roob meel kale ka da'ay oo aanay ogeyn biyihiisi inay soo galaan iyagoo aan warka haynin waxay sababtay meeshii biyo- biyomareenka ahayd marka la dego in biyihii galaan xaafadaha Een, waxaa kale oo jirta oo caado xun ah runtii oo ah in laga waantoobo wakhtiga roobku da'ayo in dadka shacabka ay qashinka raaciyaan biyomareennadii yaraa ee shaqaynayey qashinkaas wuu xidhayaa marka uu xidho taas waxay sababaysaa in biyihii ku fatahaan waddooyinka iyo xaafadaha dhexdooda arrinkaas waa caado dadkeennu sameeyaan ma fiicna iyadoo marka horeba inugu yar yihiin een, biyomareennadu haddana qashin ayaa lagu daraa taasina waxay sababtay in biyomareennadii isxidhaan Een, waxaan aad runtii halkan uga ammaanayaa dowladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka hay-adaha gargaarka degdega ah qaabkay uga shaqaynayaan annaga ka wasaaradda howlaha guud waxa aanu ballan qaadnay marka dhibaatada waddooyinka ka taagan ee loo merla yahay ee meesha ka baxdo inaan tiimam injineerha ah dirno ku soo samayno daraasadayn assessment dhibaatada sidii wax looga qaban lahaana falowgeeda la qabto Een, hadda dhibaatada taagan waxa weeye in shacabkii meeshaa ku waxyeeloobay la badbaadiyo dadka ku dhintay xoolahooda ku waayey wax lala qabto Een, meelaha iyo mareen- een, waddooyinkii isku xirayey maamulada iyo magaalooyinka ee xiranna marka ay furmaan waan waan- waanu tegaynaa tiimaamka wasaaradda howlaha guud iyo injineeradeedu si ay daraasadeen uga soo sameeyaan waxaan aad iyo aad ugu een, mahadnaqayaa ciidamada xoogga oo x- maamulada markii dhibaatadan ka dhacday aad ugala qayb qaatay iyaga oo ku jira dagaalka dib u xoraynta khawaarijta kula jira haddana qayb ka ahaa badbaadinta shacabka marka ay biyuhu la tegeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وزير وشبل تي في شبل تي في ساعات وزير آه، طبعا waxyaabaha aad sheegtay oo dhan waa la ogyahay war la qaba xiise male buundooyin waddooyin baa go'ay wasaaraddaada maanta ugu hadal unbaa marka maxaad ummadda aad u
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
يا أما تغن فايد وما هي كاحكتو waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel بريغا نمان قعنتا كوهي نصيب وكهيلية waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays صح adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle يي كلا دق دق هي ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah ما هاس فايدة وكبوحدا sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah يا إسكفرد مال حنبال وادا ماتي aan kugu dare ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays wow ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
xad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
fiicana degdegsanida haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays madaxa dharkaaga saabuun kuma mayrtid hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaayo islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber ama eber
shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimalana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex
qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ibar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markan haddii aynu fiirino madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed labta gareen ayaa maanta gaaray degmada diinsoor halkaasi oo uu ee kusoo gebagabeeyey shir dib u heshiisiineed madaxweyne lafta gareen ayaa ee shirkaasi dib u heshiisiineed uu kusoo gebagabeeyey magaalada ee markaasi diinsoor waxa uu ee si gaara kaga hadlay arrimaha la xiriira colaad beeledyada maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada diinsoor oo uu sheegay in ee, muddooyinkii ugu dambeeyey colaad beeleedyo ay ka taagnaayeen sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay ee, marka la eego dagaalka shabaab ee deegaanada maamulka koonfur galbeed isagoo sheegay in qaar ka mid a degmooyinka koonfur galbeed ay go'doonsan yihiin balse waxa uu tilmaamay in dadka reer koonfur galbeed hadda ay ee, qabiil qabiil in laysku dilo aanay ee, ahayn sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha guud ee ee marka la eego ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka taagan ayuu ee, si gaara kaga hadlay waxaa xigi doono ee, marka uu hadlo ee, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wasiirka difaaca soomaaliya oo isaguna safarkiisa ku heliyey waxuu ka hadlayaa isaguna ee, arrimaha ee, la xiriira dagaalka shabaab iyo shirkii dib u heshiisiineed ee lasoo gabagabeeyey ugu horreyn madaxweyne lafta garan ayaad maqli doontaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بعد السلام runtii maanta eh, sharafay noo tahay iyo farxad iyo nimco ilaahay uuna waafajiyey inaan diinsoor nimaanno iyadoo imaatankii shalay aan imaanay ay maanta ka duwan tahay sidii shalay aan u nimidna maanta ay ka fiican tahay taasaa ilaahay mahaddiisa ilaahay baan ugu mahadinaynaa ilaahaygina soo gaarsiiyey baa mahaddaas iskale Eh, alxamdulilah waddankii oo barwaaqo ah nimco taallo roobka kala go-aynin naxariista ilaahay soo degtay dadkii reer diinsoor oo maanta nabad ah oo isku faraxsan oo walaal ah oo baqdin qabin kalsooni badan qabo inaan maanta nimaanno ilaahay baa mahaddaas iskale ilaahay baan ugu mahadinaynaa kasi kow waxaa mahaddaas iskale dadka deegaanka deggan oo dad nabadeed ah wanaaggan aada u jecel wixii dhacay oo shaydaan uu ka shaqeeyeyna ayaga aysan raalli ka ahayn markii horena dareenkooda aan ka dareemaynay inaysan raalli ka ahayn in diinsoor dhexdeeda uu dhiig ku daato laakiin qadar alla iyo wax qornayday ahayd wuxuu shaydaan iyo eh, fircoon uu ka shaqeeyey ay ahayd Eh, laakiinse dadka mar walba iyo mar walbaba especially diinsoor degan aysan ku faraxsanayn dad sidaan horey u sheegay maalintii hore eh, noocyo kala duwanah oo dadkan uu kala nasab sheeganayo oo fidnada qayb ka ahaa oo laakiin aan diinsoor joogin waa jireen ama shabaab ha ku jireen ama magaalooyin kale ha joogeenoo social mediaha ha ka buunbuuniyeen oo nabadda ha diideen kuwaas markii laga reebo laakiin dadka deegaankan waa dad nabadeed waa dad walaalo ah waa dal iyo dad lagu yaqaano diin iyo nabad iyo xurmo lagu yaqaano wey tiina maantay soo baxday marka dadkaas ayaga ah aada iyo aaday u mahadsan yihiin go-aankaas fiican oo qiimo laha ay qaateen waa uga mahad celinaynaa sidaasoo kale waxaan rabaa inaan inta mahad gaara uga celiyo eh, odayaasha dhaqanka oo muddo labaatan iyo laba beri ah inta u joogay nabadeyntaas iyo islaaxaas ee ilaahay idankiisana ku guulaystay maantana gunaanadkeedii iyo gebagabadeedii la joogo ayagana aaday u mahadsan yihiin Eh, sidaasoo kale maamulka iyo eh, hay-adaha amniga ayagana waa mahadsan yihiin markii intaas laga tago de dadka eh, soomaaliyeed iyo weliba gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waa dad diineed waa dad eh, wax soo saar waa dad dowladnimada jecel waa dad wanaagga jecel markii la isweydiiyey bini aadanka la yidhaaho meel hebla ka waran meel hebla waxay tahay waa wixii wanaag ahaa oo dhan meelihii lagu sheegi jiray yay ka mid tahay gaar ahaan diinsoor sidaasoo kale waa waa la ogaaday diinsoor iyo soomaaliya oo dhan nabadaa deeqdo dagaal sokeeyaa la yidhaahaa iyo colaad sokeeyo iyo dhiig sokeeye saddexdaba wuxuu leeyahay walaal la'aan aakhare la'aan iyo adduunye la'aan saddexdaasuu leeyahay haddii marka qofka aakhariyo adduunba uu beelo oo aakhiradaadi aad beeshidoo nin walaalkaada ah dilka naftirkiisa wuxuu kala leeyahay derajo qaraabada iyo sokeeyaha iyo deriska intaba dil iyo xumaan midna looma quuro dembigii uu lahaa laba jibbaarkeeduu leeyahay marka waxa ugu horeeyo oo laga faa'iidaayo dagaal sokeeye iyo dil sokeeyo iyo dil deris waxa ugu horeeyo oo laga faa'iidaayo waxaa waaye aakhira beel iyo adduunye beel intaas waxaa sii dheer walaal la-aan waa lagu walaalbeelayaa maxaa yeelay ninkan aad isdilaysaan isma horaysaan meelna looma kala socdo walaal baa layahay beritaa u baahan doontaa oo tebi doontaa walaal la-aanta ama adi xaggaada ha ka timaado ama asaga xaggiisa ha ka timaado maanta marka annaga dhexdaannada hal qofna ma quuri karno hal qofna kama maaranno hal qofna ma rabno inuu si xun u dhinto hawshaan howl ka muhiimsan oo aada u midaysan tihiin yaa in taallo hadday cid dhimanayso dad baa waxay mashruuc ku soo qaateen maanta dadkii soomaaliyeed inay baabi'iyaan ayagaasaa u baahan marka xabaddaa isku ridaysaan inaad ku ridaan kuwa go-aankoodu uu yahay dadkan inay qarax ku dilaan gaajo ku dilaan go-doon ku dilaan sun ku dilaan ayaga isku dilaan kuwaasaa u baahan in inta loo soo jeesto xabaddan adinka dhexdiinna aa isku ridaysaan oo magaalada ka dhacaysa in inta la joojiyo bannaanka ayagii lala aadayaa loo baahan yahay aada iyo aadaa u mahadsantihiin fahanka iyo fikirka fiican iyo sidaa u soo dhoweyseen aragtida nabadaynta ah waa ku mahadsantihiin sidaasoo kale sidaa u soo dhoweyseen dowladnimada iyo ayaguna waa ku mahadsantihiin daruufahan adag oo jiro oo diinsoor ay qabto waa wax dadka guud ay qabaan waaye waa laga bixi doonaa hadduu ilaah yidhaaho haddaan midaysannahay oon heshiisnahay oon isku tashanno waa ka baxaynaa diyaaradaa sheegaysaayo jidkaa furmaayo inta jid oo diinsoor soo gasho dhan baa furmi doonta hadduu ilaah yidhaaho kii baydhabo aadaya furmaayo kii baraawa aadayaa furmaayo kii baardheer aadayaa furmaayo kii qansax dheer aadayaa furmaayo kii bu-aale aadayaa furmaayo kii saakow aadaya furmaayo magaaladan toban jid baa soo geli jirtay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu tobankii jidba uu furmo oo tobankii jidba ay noo furmaan culayskana uu naga degaan ilaahay ka rajaynaynaa dadaalkeeda iyo shaqadeedana waa wadnaa adinkana waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotaan waxaanan adinka ku jirin oodnan qayb ka ahayn ma soconayaan adinkana qayb ka noqda insha allahu tacaala runtii eh, maanta farxaddayda iyo dee lama soo koobi karo Eh, imaatinkaan aan imaanay aad baan u dhararayna annagoo shaqo badan ku jirno laakiin shaqo la qabto iyo cibaado kasta oo la suubiyo shaqadan maanta noo soo gebagabowdoo la qabtay shaqo ka ajir badanna ma jirin shaqo ka wanaagsanna ma jirin shaqo ka mas-uuliyad fiicanna ma jirin marka taasaa ilaahay mahaddiisa ah aada iyo aadaan inkugu faraxsannahay wax allaale iyo wixii lagu heshiiyey oo odayaasha dhaqanka iyo adinka aa heshiis ku tihiin ood soo goyseenna sideeda ay tahay aan u qaadnay oon iinla qaadnay oon una fulin doonaa u dhaqangelin doonaa hadduu ilaaha yidhaaho wixii aad ku heshiiseen lama taabtaan waayo waa dhaqan gelaysaa oy ugu horayso maalintii heshiiskan la kala saxiixday ninkii nin dilo in loo dilaayo waa wax koonfur galbeed oo dhan ka jiro tii baa ka bilaabanaysa hadduu ilaahay hore oo ay ku xigto wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey fulinteedii in ayadana la fuliyo intaba sidii aan duuduub u qaadanayna hadduu ilaahay yidhaaho qalbi wanaag iyo nabad iyo horumar iyo hadduu ilaahay yidhaaho barwaaqo iyo adinkoo midaysan iyo la dagaalanka khawaariijta yaan inkaga tegaynaa insha allahu diinsoor mana inka maqnaan doonno waa soo noqnoqonaynaa shaqooyinkii kale oo muhiimka ahaa aan horey u sheegnay yaan u soo noqon doonaa oo ahaa deegaankan horumarintiisii maamul dhisidiisii mashaariicdiisii dib u xorayntiisii halgankii howlgalladii howlihii kale noo yaallay yaan u imaan doonnaa hadda tantii nabadayntii laga bilaabo maanta gogashii nabadeedood aan furnay daraato waa noo soo dhammaatay gogashii waa laabnay waxaan u beddelnay wada shaqayn iyo wada jir iyo gacmaha isqabsi haddii ilaahay gogashii saasay ku xidhan tahay nabad allaha idin yeelo aada iyo aadaan u mahadsantihiin cid kasta oo arrintan qayb ka qaadatay ilaahay hortiisana ajiray kaga helaysaa annagana waa u mahad celinaynaa cid kasta oo nabaddan iyo walaalnimadan iyo quruxdan iyo sharaftan in lagu wada noolaada ka shaqaysay ajirna waa ka helayaan annagana waa u mahad celinaynaa aada iyo aaday u mahadsan yihiin hadduu ilaahay yidhaah saan hore u sheegay waan ku soo noqnoqon doonaa shaqooyinka kalean u gudbi doonaa aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
oo isku deegaan ah oo isku cadow ah Ee, shaydaan iyo shayddaanul insi iyo mid jinni ahba ka faa'iidaystay oo dhibaato ka jirtay ee, arrinteedii gunaanadkeeda inaan maanta u nimaadno xaqiiqdii waxay ahayd arrin aada u farxad leh ee, wax loo yimaado waxa ugu wanaagsan ah Een, daraadna warkayga waa ku jirta shaqada khilaafaadka qabaa'ilka waxaa ka shaqaysta oo ka macaasha khawaarijta ayagaana fangareeya Ee, deegaanadanna la rabo in dib u xoreynteeda laga shaqeeyana iyadoonan dadkeedii isku uur ahayn een, isku cadow ahayn isku niyad ahayn khawaarij looguma guuleysan karo Een, saad la socotiin dadka oo ugaaratada ah markay rabaan inay ugaar aadaan waa lis calool xaartaa Int- haddii kale ugaartiyaanba lasoo helaynba dadaan isku uur ahayn oo isku niyad ahayn hadday ugaar doontaan ugaarta ma soo helayaan inta badan marka dhaqankii hore dadka aaday u yaqaaneen intaanan ugaarta la aadinaa la fariisan jiray waa liscafin jiray oo waa lis calool xaaran jiray markaa kadib baa ugaarta la wada aadi jiray iyadoo isku uurliya mahmaha kalena waxay ahayd eh, safar idku inayska hayn abilshay boobo marka waad dareemi kartiin eh, markii la rabo in dagaal la aado weliba dagaal oo dagaalkan oo kale ah oo khawaarij lala diriraayo ii sheeg adigu oo dagaal diineed iyo dagaal qadiyad iyo dagaal qaran isku ah waad dareemi kartiin in loo baahan yahay in la wada jiro Eh, wadajirkaas ayaanu ku guuleysanaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan u rajaynayaa deegaanka eh, diisoor iyo hareerihiisa eh, dadka ku nool sida ay maanta isku qalbi xaarteen ay uga heshiiyeen wixii yaraayoo dhacay in haddii ilaahay yidhaahdo annagoo wada dhannahay aan khawaarijta dagaalkeeda wada aadno waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo odayaashii dhaqanka oo halkaan uga tagnay oo xaqiiqdii dhabar adeegay dadaalay hadba geed kala baxay maaragtaa eh, wixii ku jiray maantana soo gaarsiiyey heerkaan ah in shacab iyo dowlad iyo dhaqan iyo qof walba oo iyadoo laisla faraxsan yahay eh, maaragtaa la soo gaaray in lasoo gebagabeeyo waxaan rajaynaynaa inayna mar damba dhicin waan hubaa eh, haddii aanan dhexdayni wax ka faa'iidaysi ah aynan khawaarijta ka helaynin ama aanan dhexdeenni luub hoolis aanan jirin khawaarij meelay naga soo gasho iyo fursad ay nagula dirirto xataa ma helayso laakiin waxaa lanooga faa'iidaysan karaa keliya inay maaragtaa qalbiyadeenu ay kala maaragtaa la kala dhantaalo wa quluubuhum shataa bes intaasaa lanagu lanagu lanagu maaragtaa eh, lanagu dhibaateyn karaa haddii quluubteena wada jirto annaga wada jirno khawaarij markaas xalkeedii aaduu u sahlan yahay Eh, aadaa u mahadsantihiin sidaad maaragtaa noo sharafteen noo maaragtaa ixtiraamteen Eh, masaa-ishii oo uu madaxweynaha eh, ka soo shaqeeyey oo heerkan soo gaartayna eh, aad maaragtaa aad aad aad nin walba qeybtiisa ka qaatay qof walba oo qeyba ka qaatayna waa ku mahadsan yahay maamulka deegaankana xaqiiqdii eh, odayaasha hadda ay markaan la sheekaysana aaday uga mahad sheegteen haddana si rasmiya ayay uga mahad sheegteen maamulkan waan u mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee uu uga shaqaynayay in arrinkani uu maaragtaa si wanaagsan uu ku dhammaado waxaan kaloon u mahad celinaynaa nimanka saaxiibadeenna ah oo amniga qeyb nagala suga ee dowladda etoobiya oo halkan jooga atmis ayagana waan u mahad celinaynaa oo isku deegaan ah isku cadow ah Eh, shaydaan iyo shaydaanul insi iyo mid jinni ahba ka faa'iidaystay oo dhibaato- warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idideedaalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubaay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeena ballaaran dadka ku dhex nool dubaay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical martins superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sireer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix dagaalkan oo kale ah oo tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed
wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaal intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar ama facebookeenu ah facebook com hormuud hormuud
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaana qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan iyada la socodsiinaya nabadgelyo